kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka dhowr magaalo oo ku yaala dalka masar waxaa lagu tilmaamay kacdoon lagaga soo horjeedo madaxweynaha xukunka haya cabdifataax al siise qaar ka mida dadkaasi oo gelinkii dambe ee jimcihii isugu soo baxay fagaaraha taxriir square ee magaalada qaahira ayaa ku luuqeynayay halkudhigyo oo ay ku dalbanayaan inuu siise xukunka ka dego halkudhigyadaasi waxaa la sheegay inay la mid ahaayeen kuwii ay dadku ku dhawaaqi jireen muddo sideed sannadood ka badan haatan laga joogo markii dibadbaxyada xukunka lagaga tuuray madaxweynihii muddada dheer xilka hayay ee masar maxamed xusni mubaarak wariyaha v o eda ee qaahire xuseen cismaan saxnuuni ayaa warbixintan qaahire kasoo diray dibadbaxyaasha ayaa ka jawaabayay baaqyo la soo marsiiyey internetka oo sheegayay in la sameeyo dibadbaxyo looga cabanayo waxa ay ugu yeereen musuq maasuqa hay-adaha dowladda banaanbaxyada dalka masar ayaa noqday kuwa naadir ah kadib markii ay mucaaradka la kulmeen howlgallo iyo cadaadis baahsan oo ka yimid xukunka madaxweyne assiisi kaasoo talada dalka la wareegay markii la casilay maxamed mursi oo ka tirsanaa ururka aqwaan muslimiinka sannadii kadib markii dalkani ay ka dhaceen dibadbaxyo waaweyn oo ka dhan ah mursi iyo aqwaan muslimiinka ciidamada amniga ee ka hortaga rabshadaha ayaa u dhaqaaqay in ay kala eryaan dibadbaxyada yaryar ee kala tagsan ee ka dhacay magaalada qaahira iyagoo adeegsanayay gaaska dadka ka ilmaysiiya balse dhallinyaro badan oo ku haray shaaracyada caasimadda ayaa ku dhawaaqayay irxal yaasiisi oo macnaheedu uu yahay iska tag siisi waa sida ay sheegayaan warfidyeennada royters dad goobjoogyaal ah ayaa sheegay ciidamada booliska in ay qabqabteen qaar ka mid ah dadka dibadbaxyada samaynayay mas-uuliyiinta dowladda masar kama aysan hadlin ilaa iyo hadda dibadbaxyada xalay ka dhacay dalkani sidoo kale warbaahinta rasmiga ee dowladda ma aysan tabin banaanbaxyadaasi maxamed cali oo ah jilaa iyo khandaraasle dhinaca dhismaha oo masaari ah oo isu bedelay qof u dhaqdhaqaaqa siyaasadda oo ku nool dalkaasi sbain ayaa ku baaqay in la sameeyo dibadbaxyo ka dhan ah dowladda iyo madaxweyne asiisi kadib markii uu soo duubay muuqaalo dhowr ah oo taxano ah oo uu ku eedeynayo asiisi iyo milatariga madaxweyne asiisi ayaa iska fogeeyey eedeemaha sabtidii hore waxa uuna ku sifeeyey in ay yihiin been iyo aflagaado madaxweyne cabdilfataax asiisi ayaa markii ugu horreysay madaxweyne loo doortay sannadii isagoo helay boqolkiiba dadka codeeyey sidoo kale afar sano kadib ayaa mar kale loo doortay madaxweyne isagoo helay isla cododkaasi waxaana doorashada kula tartamayay xilligaasi murashax keliya oo ka mid ahaa taageerayaashiisa taageerayaasha madaxweyne asiisi ayaa rumaysan in cagta la mariyo mucaaradka si loo ilaaliyo deganaanshaha dalkani masar kadib markii dalkani ay ka dhaceen kacdoono xukunka looga tuuray xusni mubaaraga iyo qalalaase kale oo ka dhacay waddankani xuseen saxnuuni v o a qahira